magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose waxaa dhowaan ka dhacay fal argagax leh oo loo geystay nuureyni baana waxaana u geystay wiil uu adeer u ahaa dilkan ayaa yimid kadib markii uu wiil uu adeer u yahay wadnaha kaga dhuftay feer kaas oo sababay inuu dhigma tago kadibna uu u dhinto sababtaasi sida ay sheegeen dad xog ogaal u ah dhacdadan gacanka hadalkan dhex maray wiilka iyo adeerkiisa ayaa waxaa sabab u ahaa muran soo kale dhex galay isagaiyo aabbihiis oo dhinac ah iyo adeerka la dilay dilka ninkan ayaa waxa uu yimid kadib markii uu wiilka adeerka u yimid uuna ku yiri isii lacag nuureyni baana ayaa wiilka ku yiri waxaa tahay wiil dhallinyaro ah ee shaqayso kadibna waxaa dhacay gacanka hadal sababtay in la dilo adeerka dadkii wax ka ogaa sida ay wax u dhaceen ayaana warbaahinta u warramay wallaahi ninka magaciisa nuureyni baana marka ninkan wuxuu ahaa wadaad maasha allah uu ahaa nin bulsho jecel magaalada dhan waa laga yaqaanaa wallaahi wiilka meenaa saan anni hogta ku hele meenaa wiilka lacag ayuu weydiiyey meenaa wiilka markaasna asna wuxuu yidhi in dhallinyara tahay een lacag makuu haya shaqayso kadib wiilka aabbihiisuu u tegey adeerkii lacagan ka soo doonti wuxuu yidhi bax shaqayso marka adooga asna meenaha shaydaanaa gali arrinta bilaawgiis saasay ahayd marka adooga waa soo baxay gurigu soo baxi wadaadkana intuu fadhiyey barxaddaanuu fadhiyey wuu u yimid labadooda meenaha hoogaa meenaha hadala isku dhaafee adooga meenaha saanu u riixi meenaha habadkuu saanu u riixi marka wiilkana dhinacaasuu ka yimid abaar uu imaanayay adooga meenaha waxuu wadnahu ku dhuftay feer feeruu ku dhuftay arrinta intaasay ahayd kadib odayga waa la soo waday gabar oo adeer u yahay mudan tahay guhaafadeed geysi biyaysiisi odayga marka haddana gurigoo kale lageey abashaacir gurigooda meesha saa u fadhiyo maanaa kuraas ku fadhiyo dhiig ayuu mantagay adooga waxaa dilay wiil oo u yahay adeer u yahay wiilkaasina adeeroo u yahay walaalkiisaan dhalay kulley macnaha waxay isku qabteen waxay aheeday nuureynin baana macnaha waxaa u imaaday adeerkiisa maxaa la jiri wiilkiisa waxuu dhahay adeer lacag isii lacag kumsiyaho dha xoogaa leedahay sheeqayso kadib markuu ku dhahay wiil saas wiilkii waa baxay duqo aabbihiisoo u tegey aabbihiisoo kuleeyay adig hadallo ayuu ku dhahay kadib intay iskugu imaadeen goobta shirka ka dhacay waa halkan marka intaasaan ayaan ogahay oo kadib markuu inta shirka ka dhacay in la qaaday oo xaafadda la geeyey oo xaafadda dana macnaa lagsii qaaday isbitaalka la geeyey isbitaalkii ayuu ku soo dhintay ma aha fal ku cusub meelaha ay shisheeyaha ka joogaan dalka soomaaliya balse waa dhacdo aanan ugub ku ahayn marar badan soo noqnoqotay